barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kuna soo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka iyo laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastaad nagala socotaan waa khamiis bisha januari waa afar iyo toban sannadka labada kun iyo shan iyo toban labada kun iyo lix iyo tobankaan idhaahda idaacaddayada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya caashe ibraahin aadan caashe cuudi anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid ah mid ka mid ah halabuurada ku nool magaalada boorame oo tirinaya qabyooyin badan oo uu leeyahay waxaan ku arkay waayaha nolosha duni maran nabad ka maran dad maran dadnimo ka maran qurux maran dhalan ka maran xeer maran fulin ka maran garsoor maran cadaalad ka maran rag maran mas-uuliyad ka maran dumar maran xishood ka maran iyo dumar maran xishood ka maran caashay way noo soo socotaa sidoo kale waxaan dhegaystayaasha u haynaa warbixin ka hadlaysa dhallinyarada iyo hoggaaminta dhalinta soo koraysa ayaa hogaamin doonta ayaa hogaamin doonta dadkan hogaanka hadda haya adduunyada ka haya si gaara dalkeena ka haya way sii socdaan way tegayaan marka in daayartii la baro hogaan wanaagsan oo ay bartaan sida dadka loo hogaamiyo weliba dariiqa saxda loo hogaamiyo dhinacii sugaantana talo ismaaciilo maantana maxaana la yaalla
jacaylku dharkiyo kala jaray boggiiso badi doonabano wan kula ballabina
kow waan kula ballami lahaa
ku bannaan soo maa sidaas weeye sheekooyinkaas iyo qodobo kaleba waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida magaalada kismaayo ee xarunta maamul goboleedka jubbaland waxaa maanta ka furmay shirka madasha wadatashiga kaas oo go-aan lagaga gaadhayo nooca doorasho ee soomaaliya ka dhacaya sanadkan dhammaadkiisa shirkan waxaa furay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaana ku sugan madaxda maamul goboleedada xukuumadda baarlamaanka iyo weliba ergo ka socota beesha caalamka mas-uuliyiinta indonesiya ayaa sheegaya in ay ka shakisan yihiin in koox xiriir la leh isis ay mas-uul ka tahay weerarka bambaano ee qaraxa iyo rasaasta isugu jiray ee khamiistan maanta ah ka dhacay caasimada kaas oo ay ku dhinteen toddoba qof oo ay ku jiraan guud ahaan shantii qof ee weerarka soo qaaday mas-uuliyiinta koonfurta dalka turkiga ayaa sheegay khamiistan maanta ah in fallaago ka tirsan kooxda la mamnuucay ee xisbiga shaqaalaha kurdistan ay dileen lix qof dhaawacna ay u geysteen sagaal iyo soddon qof oo kale weerar ay ku adeegsadeen gaadhi lagu soo cabeeyey walxaha qarxa hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o na waxa ay ku dhawaaqday in dalka liberia uu ka dhammaaday xanuunka eeboolaha taasoo macnaheedu yahay in guud ahaan saddexdii waddan ee geeska afrika ee xarunta u ahaa faafitaanka xanuunka eeboolaha ay hadda yihiin kuwa uusan ka jirin xanuunka eeboolaha
duhur wanaagsan dhegeysta halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a caasha weli waxaanse dhaxanta kugu jirta aad iyo aad qabow daran baa jira sooma
haye dadna dhegaysanayo badan baa dhihi doonmay bar annaga noo soo diraan annagaa u baahane meelaha qaarna in lagu qabuujiyo malaa ubaahnaa waa halka ninkii bidaarta lahaa ee garka weynaa wuxuu yidhi timaha madaxayga ku yaalla haddii laysku dheelitiri lahaa haye qurux baan noqon lahaa aad iyo aad aad marka qabowga haddii qaarna laga qaado aad iyo dad aad bay anfici lahayd warbixintan soo socotoo kale waxay ka hadlaysaa caashay dhalinyarada iyo hogaaminta waa gartay Een, waxaa jira xaggan marka hadeer eh, gobolka geeska africa in la hadleen oo kale marka la joogo dhalinyaranimada inta badan dhinaca hogaaminta looma tuurtuuro laakiin de wadamadan qurba waad aragtay oo waxaad arkaysaa wiil shan iyo labaatan jiroo laga yaabo dunidan inuu xukumo oo isagii uu hogaaminayay isaga hogaamin marka fursaddii baa la siiyey laakiin xaggan waxaa loo arkaa wiilka dhalinyarada xaggeenii ha in aanu talada ilaa shan iyo labaatan jir ilaa afartan jirka meelaha markuu gaadho waaba iyadii mahmaana ay ku salayso yidhaahdeen labaatan jir intuu geed ka boodo talana ka boodaa sidaas weeye dhalinyarada ka soo qalin jabisay jaamacadaha ayaa waxaa sidii loo heli lahaa hogaamiyaha wanaagsan ama uu looga fogaan lahaa waxa keena hogaanka fashilma ay ka hadleen dhalinyarada ayaa dood cilmiyeedyo ku yeeshay magaalada muqdisho wariyaha v o a ee magaalada muqdisho cabduqaadir maxamed ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada
dhallinyarada ayaa xilligan isku aragtay inay yihiin kuwa mudan hogaaminta dalka iyaga oo baranaya hogaamiyaha wanaagsan iyo sifooyinka lagu yaqaan axmed geedi waa guddoomiyaha jimciyadda asal ee horumarinta tacliinta waxay dhallinyarada ka soo baxday jaamacadaha u qabtaan dood cilmiyeedyo la xiriira hogaamiyaha wanaagsan iyo ka fogaanshaha waxaa keena fashilka ee, dhalinta soomaaliyeed ee soo koraysa in yacni hogaanka lagu ababiyo oo la baro waxaan bilownay muddo saddex sano ka hor ah saddex sano ka hor ah sababihii nagu kalifana waxay ahayd ee, dee dalku wuxuu u baahan yahay hogaan wanaagsan oo barbaariyo mujtamacan oo wax u qabta marka waxaa lagu heli karaa in dhallinyarada aasaaskoodii hoose la dhiso oo tababaro ku saabsan hogaanka wanaagsan loo qabto Ee, marka ee, muddo dheeraan soo wadnay hawshaan Ee, gurigana cabdulqaadirow haddaan aasaaska hoose laga soo dhisin saqafka kore ma ma taagnaanayo marka dhalinta inay hogaanka bartaan oo dadkii mujtamacii ay hogaamiyaan oo si fiican ay u hogaamiyaan ee, waa arrin aad waxaa waaye ee, ee, ee, noo- looga- nolol kaga baahan yahay in la sameeyo waana ee, meel bannaanayd boos bannaanayd ayay ahayd doctor cabdulaahi roable wuxuu ka mid yahay dhallinyarada ku howlan xoojinta awoodda dhallinyarada wuxuu sheegayaa dhallinyaradu inay noqon karaan hogaamiye wanaagsan haddii ay helaan soo bandhigid wanaagsan Ee, wuu imaan karaa doorkaas Ee, waxaa jirta dhalinyaro badan oo dalka jecelaa jirta dhalinyaro badan oo waxbaratay diyaarna u ah hogaanka wadanka inay ku biiraanaa jirto Ee, marka waxyaabaha ugu fudud oo lagu heli karo waxaa waaye dhalin- dhalinyarada in jaanis la siiyo jaaniska hadda la siiyo ka ballaaran Ee, haddii la yidhaahdo tusaale ahaan oo kale wasaaradaha dowladda oo kale ay si saxa u shaqeeyaan ee, shaqaalaha ay qaadanayaan oo si saxa ku yimaado oo aqoon heer aqoon ay ku yimaadaan waxaa imaan karto inay ka soo dhex baxaan meeshaas hogaamiyaal mustaqbalka waddankan anfaco qaybna ka noqdo dalkan dhismihiisa laakiin haddaysan imaanin in qofka la qaadanaya si sax lagu qaatay burburkii waddanka iyo dhibita- dhibaatayntii waddanka ayay qayb ka noqon kartaa Anu marka aragtaan waxaan qabaa wiilka dhallinyarada hore inta laga qabto in wasiir laga dhiga ma qabo in xildhibaan laga dhigana ma qabo laakiin aragtaan waxaan qabaa dhallinyaradu inay dowladda u shaqeeyaan axmed geedi ayaan weydiiyey waxa sida gaarka ay u baraan dhallinyarada ka soo baxday jaamacadaha marka ay timaado hogaamiyaha wanaagsan iyo doorka dhallinyarada ay ku leeyihiin waxaan baraynay ee, hogaanka ama leadershipka waxaan afka qalaad lagu yidhaahdo ee, carabigana lagu yidhaahdo qiyaadada in mujtamacu iyo dhallinyaradu ay bartaan ee, sida wax loo hogaamiyo weliba ay bartaan sida wax loo hogaamiyo keliya maahane ee, hogaan wanaagsan inay ay noqdaan hogaamiyaal wanaagsan mustaqbalka maxaa yeelay mujtamaca dhalinta soo koraysa ayaa hogaamin doonta ayaa hogaamin doonta dadkan hogaanka hadda haya ee, adduunyada ka haya si gaara dalkeena ka haya way sii socdaan way tegayaan marka in daayartii la baro hogaan wanaagsan oo ay bartaan sida dadka loo hogaamiyo weliba dariiqa saxda loo hogaamiyo saadaq maxamed wuxuu ka mid yahay dhallinyarada ka soo baxday jaamacadaha wuxuu inta badan wakhtigiisa geliyaa calaamadaha lagu yaqaan hogaamiyaasha guulaystay iyo astaamaha u gaarka ah waxaa la yidhahda leadershipka ama hogaanka wanaagsani waxaan aaminsanahay inuu yahay wax wadan bedeli kara wadan dumi kara wadanna toosi kara wadanka hadduu helo nidaam iyo wax meel isku fiican waxaan aaminsanahay wadanka inuu toosaayo oo meel horta u soconayo waxyaabahan la beri jiray markii leadershipka waxaa ka mid ah qofka hogaanka inuu markuu laba saac wax ma dhegeysto inuu hal saac hadlo markuu afar saac wax dhegeysto inuu laba saac hadlo Een, taas waxay muujinaysaa qofka madaxda loo yahay ama shacabka ama dhallinyarada ama dee dadka madaxda loo yahay inay leeyihiin mar walba in la dhegeysto hadaladooda fikradooda la dhegeysto si meesha uga soo baxaan waxaa ii muuqato in cagsigeed ay jirto soomaaliya ka jirto in madaxdeennu laba saac ay hadlaan hal saac wax dhegeystaan marka waxyaabaha aan u baahnaa lahayn haddaan dhallinyarada nahnay soomaaliyeed in wax nagala dhegeysto een, fikradeena dhegeysto dhaliiladeena dhegeysto bogaadinteena dhegeysto waxyaabaa u baahnaan inay ka mid ahayd doctor cabdulaahi ayaa ku dooday in waxa ka qaldan dhallinyarada ay qayb ka yihiin kasta ay way ka qaldan yihiin waxyaabaha dhalinyarada ka qaldan marka waxaa sabab u ah hogaankii wanaagsanayn waxyaabaha ka qaldan dhalinyarada ugu badan waxaa waaye ee, waxay kala saari la'yihiin waajibaadka waddanka ka saaran si guud iyo xuquuqda ayaga ay waddanka ku leeyihiin ay kala saari la'yihiin Ee, haddii waddankaada wax rabto aadan ku haysan macnaheedu ma ahan in dalkaadu aad u aragto dal aan macno lahayn cabdulqaadir maxamed cabdulle v o a muqdisho
idaacadda duhurnimo ayaad la socotaan ee dhallinyarada maanta waana afar iyo tobanka bisha january sanadku waaba durbaba uu sii durdurinaya ee sanadka laba kun lix iyo tobanka ismaaciilow dee waad soo fiirinaysaa maxaad is leedahay soo wadaacasho dee waxaan sidhi dadka bal inaka qoslisiisa
dadka kama qosliya laakiin dad dadka ka qosliya ayaan haynaa ma adigu
Een, in- inta badan markaad bulshada ku dhex jirto dhegahaagu iska furan yihiin adoon ku talagelin bay sida cajiladii waxbay iska duubaan markaasaa maskaxdaadii bay kusoo noqnoqdaan oo inta badan weliba gaar ahaan markaad habeenkii aad seexato kale intaadan gamin wixii maantoo dhan aad soo dhex marayso dhagahaaguna ay qabanayeen maskaxdeena malaha ay duubaysa memorigeedii dee haya waa soo baxa haddaan caweyska aad u dhegaysano wax badan baa maskaxdeeda ku duubmaya marka bulshada waa sidaasoo kale bulshada marka dadka abwaanada ku dhex jira annagay naga mid yihiin laakiin iyaga waxaa ilaahay uu hibad u siiyey in wixii dhagahooda ku dhaca ee maskaxdooduna ay duubto in ay suugaameeyaan waan gartay marka wariyaha v o a ee magaalada boorame haashim good waxaa waraystay axmed siciid afguriye waa hal abuur ku nool magaaladaasi boorame balan dhegeysanna wixii dhex maray
abwaane axmed siciid afguriye oo ka mida murtimaalka soomaaliyeed deganna magaalada boorama ayaa wakhti aan kula kulmay gudaha magaalada boorame waxaan wax ka weydiiyey majaajiladu inay ka mid tahay suugaanta wuxuuna ii sheegay inay ka mid tahay suugaanta majaajiladu islamarkaasina waxaan ka duubay laba majaajilo oo kooban oo inta badan ku saabsan madadaalo iyo qosol wuxuuna yidhi haddii aan taa ku dari lahaa tiro kooban duni maran nabad ka maran dad maran dadnimo ka maran qurux maran dhalan ka maran xeer maran fulin ka maran garsoor maran cadaalad ka maran rag maran mas-uuliyad ka maran dumar maran xishood ka maran macallin maran cilmi ka maran arday maran barasho ka maran caruur maran asluub ka maran hurdo maran raaxo ka maran dowlad maran awood ka maran mucaarad maran ujeedo ka maran muxaafid maran wadaniyad ka maran janan maran kaarto ka maran askari maran tababar ka maran qori maran rasaas ka maran hadal maran run ka maran maskax maran caqli ka maran salaad maran khushuuc ka maran qalbi maran iimaan ka maran madhnaantaasi ruuxay u muuqatay isagoo aan madhnayn muxuu yeelayaa ya bal muxuu yeelaya ninkaas haddii uu ina helo dadkeena dadka intaa ka maro qofka u yimaadaa muxuu noqonayaa muuy taas waa sidaas waxaan kuugu darayaa qof luloogay wuxuu daydaydaa waa bal balu ku seexdo qof mirqaamay noloshuu ku jiri waa kal cuntadii bukaan lagu sadaa waa jal xalaaluu dilkeed booli yahay waa khal shay kastoo colaad lagu deshaa waa xal waxa aadmi lagu kala gartaa waa dal shay kastaba halkii laga unkaa waa sal canugiiya waxa loo sasabo waa dhal Eh, waxa ruuxa dhalandooriyaa waa cal meel kastay biyuhu joogsadaan waa gal naagtanaase waxa laga sugaa waa fal ahmi naaxay waxa uu sugaa waa qal waxa ceelka lagagaa cabaa waa kal awliyo waxay ku hamidaa waa lal shay kastoo iftiin laga helaa waa nal saxarada ilmuhu kowdhiga waa mal shaah bisaylkii waxa lagu gartaa waa wal tira meeshay ka abuurantaa waa hal waxa haada lagu cayriyaa waa yal waa maasanta haashim sheekh cumar good v o a boorama haye muxuu yidhi waxa hee maxaa kuu baxay ismaaciilo waa kelmado badan oo af soomaaliya oon maqli jiray haadda waxa lagu ceyriyaa buu yidhi waa yal marka waxaan maqli jiray een, soomaaliga waxaa jira kuwo badan ood iska maqashood iska dhegaysato laakiin macnahooda aadan garanayn erayo badan baa jira erayo badanoo waxaa jira qaarkood aflagaada ay yihiin oo kale oo dhallinyaradu ay isticmaasho yur iyo yal oo kale hadda yal weligay ma garan laakiin hadda Ah.
waan gartay laakiin yurde waraabaha iyo ma garanaysaa marka sababta loo iyo isticmaali bahalaha jiray iyo ma garanaysaa yur yur yur baa lagu yidhi ha marka yur iyo yal marka yalkiina maantaan bartay oo Ay.
hadda iyadana lagu eriyaa Haye.
marka waa qofkii dabeer dhaqanaya ee shimbiraha raba inuu la dhi- la dhinaci macaamilo suugaanteenna usii durkanaa balcaasha waa gartay maanta maxaad noo haysaa bal waa ka muusiga soo dhaca haye waa waa xagee in jacaylku beerkiyo kala jaray bogiiso maadi doonabano adan kula
jacaylku beertiyo kala jaray bukiiso baadi doorabano adan kula ballamira beri hadalka qaata miyaad beelen ka taaftaa dhulka kale u badan baydhaba ma gaata beri hadalka qaata miyaad beren ka dhaafaa dhulka kale u badan baydhaba ma gaadha hadalka qaada miyad beeleedkan dhaafta dhulka kale u badan baydhaba
waaw cash dee baydhabo iyo muxuu yidhi ilaa- ilaa ishii baydhabood halkaas ma gaarna maayo fuulkii iyo halkaa ma ka Haye, daadegna haye.
bal qurux badan buu tilmaamay ah, waa codkii fanaankii cumar dhulula cali waxaan filaya dhegeystayaal fara badan inuu waayo waayo ay soo xasuusteen weliba weliba dhallinyaradana aroosyadii aada weyn aada weyn dhinac Olo- aroosyada aad oo dha- looga qaadayso.
oo dhalinyaro badan baa hadda aada u qaada oo ilan ereyadii ma duugoobaan Haye.
oo mar walba martuda way taagan tahay sideeda ku cusub yihiin marka marba cod baa lagu qaadaa laakiin dhallinyarada dambe waxay leeyihiin yan jiilkooda waa garta laakiin dhallinyaradii waayaha dhexe ha welibana fogeyn maya caashaye mar Haye.
hadaadna ku jirtay Kuween. ciyaarihii baan u malaynayaa may mis- barnaamijkii social media ama arrimaha bulsho een, ee, u- ugu hadalha inta badan uga halada lahayd inta badan waxaa jira arrimo inta badan ay dhallinyaradu aada ugaga doodo facebook twitter instagram ay aada ugaga doodo waa gartay marka wariyaha v o ee magaalada laascaanood cabdikariin olol ayaa intuu dhex maro toddobaad walba waxyaabaa uga hadalha inta badan ee dhalinyaradu ay ku doodaan ay dhallinyaradu ku doodaan ayuu noo soo diraa marka toddobaadkana bal warbixintiisa aan dhegeysano
oo qodobkeenna ugu horreeya aynu ku soo qaadan doonnaa baraha bulshada iyo mareegaha wararka lagu daabacayaa waxaa ka mid ah libaax xabsigelin ku hayay qaybo ka mida magaalada muqdisho oo la toogtay libaaxan toogashada lagu dilay kadib markii uu cabsi xooggan geliyey qaar ka mida dadka ku nool magaalada muqdisho libaaxan oo la sheegay inuu ka soo baxsaday goob uu ku xidhnaa laguna ilaalinayey wuxuuna cabsi badan geliyey xaafado deris laha goobta uu ka soo baxsaday libaaxaasi dadka xaafadaha deggan ayaa habeenkii fiid hore ku xaroon jiray guryahooda iyagoo cabsi lixaadla ka qaba libaaxaasi libaaxan fakadka ayaa maalmahan ugu dambeeyey laga hadalhaya xaafadaha magaalada muqdisho qaarkood oo dadweynaha iyo carruurtana si weyn looga ilaalinayey magaalada muqdisho ayaa marar badan waxaa ku soo baxsaday libaaxyo goobo gaara lagu xanaaneeyo ah, kuwaasoo si weyn ay uga cabsadaan dadka magaalada qodobka labaad ee isna aynu ku soo qaadan doonaa baraha bulshada loogu hadalaa inta badan yahay ee dadka ah, sida weyn u xiiseeya ciyaaraha ayaa wuxuu yahay ciyaaryahanka meesi ee ka ciyaara kooxda barcelona ee ka dhisan dalka sbain ayaa ku guulaystay markii shanaad abaalmarinta sannadka ee laacibka ugu wanaagsan caalamka sawiro iyo muuqaalo laga soo qaaday xaflad si weyn loo soo gaasimay oo ka dhacday magaalada surik waxaana lagu magacaabay ciyaaryahanka sannadka ugu wanaagsan iyadoona ay isugu soo hadheen ciyaaryahanada ah, ka ciyaara dalka sbain ee rolande mesi iyo neymar waxaana baraha bulshada iyo mareegaha wararka lagu daabaco iyo si weyn loogu soo qaatay sawirada ciyaaryahanadaasi waxayna dadku si weyn u hadalayaan sida shanta jeer ugu guulaystay ciyaaryahankaasi iyadoo ciyaaryahano badan iyo dalal sida weyn ciyaaraha horyaallada looga ciyaaro aan goobta lagu xusin dhakhtar ayaa waxa uu feer ku dilay nin ugu yimid inuu daaweeyo dhacda argagaxle ayaa ka dhacday magaalo ku taalla dalka ruushka kadib markii dhakhtar ka howlgala goob caafimaad uu feer ku dilay nin bukaana ugu yimid inuu daaweeyo muuqaal laga duubay ayaa waxa uu muujinayaa dhakhtarka oo bukaanku u yimid oo mar keliya ku bilaabay feer taasoo keentay inuu bukaankii uu dhulka ku dhaco sidaasna uu ku geeriyoodo shaqaalihii iyo dadka kale ee ku sugnaa goobta ayaa falkani aada uga argagaxay waxayna la yaabeen falkani uu ku kacay dhakhtarkani uu gacantiisa ku dilay nin bukaana oo isagu doonaya in la daweeyo markii dambena ay noqotay xaaladiisa inuu dhakhtarkii usoo dintay daaweynta uu feer nafta kaga qaado qodobka kale ee ugu xiisaha badan ayaa isna wuxuu yahay baraha bulshada ee wararka lagu daabaco ayaa si weyn waxaa loogu soo qaatay sawir ay dadku aada ula yaabeen sawir lagu baahiyey baraha bulshada iyo mareegaha wararka lagu daabacayaa wuxuu yahay muslimiinta bangaladesh oo iska soo buuxiyey tareen kadib marka ay ka soo laabteen magaalada tongi oo ah soddon kilomitir waqooyi kaga beegan magaalada dhaka ee caasimadda dalkaasi halkaasoo lagu qabtay kulandiimeed tareen ayaa waxaa soo fuulay kumanaan qof kuwaasoo meel kasta oo tareenka ay ka fuuleen sawirkan ayaa wuxuu yahay mid ay si weyn ula yaabeen dadka iyagu baraha bulshada isticmaala iyo goobaha la ysugu yimaado tareenkan ayaa waxa ay u fuleen sidii geedka oo kale dhinacyada afka hore iyo meel kasta oo ka bannaan tareenkaasi oo ay jaanis u diideen dadka ka soo noqday xusdiimeedkaasi inay bannaanaato uu qof kasta halkii uu soo gaadhay ee uu fuulay qodobka kale isna ugu xiisaha badan ayaa wuxuu yahay aynu soo qaadan doonno booliis ku khasbay nin tuuga inuu cuno afartan xabo oo muusa booliiska magaalada bumbay ee dalka hindiya ayaa xeelad khatar badan u adeegsaday nin tuuga oo liqay silsilad dahaba kadib marka ay ku khasbeen inuu cuno afartan xabo oo muusa ninkan tuuga ee booliisku gacanta ku dhigan ayaa diiday inuu iska dhiibo silis uu gacanta ku hayay kadibna wuxuu liqay siliskii waxaana la geeyey cisbitaal si looga baadho mashiinka wax sawiro kaasoo ogaaday in suliskii uu ku jiro calooshiisa dhakhaatiirta ayaa soo jeediyey in habka ugu habboon ee lagaga soo saari karo siliskaasi uu yahay in ninkan qalliin lagu sameeyo balse saraakiisha booliiska ayaa go-aamiyey inuu qalliinku aada u qaali u yahay kadibna waxay u keeneen xeelad taasoo ah inuu cuno afartan xabo oo muusa markii dambena natiijadu ay noqotay in la helo siliskii taasoo si weyn baraha bulshada iyo hadalaynta ugu badan ay noqotay sugitaanka sidii looga heli lahaa ninkaasi siliska
aad ayuu mahadsan yahay waryahayaga magaalada laascaanood waxaad la socoteen barnaamijkii hadalhaynta ugu badan gaar ahaan dhallinyarada ee shabakadaha bulshada haatan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii cayaaraha iyo jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha kulamo xiise badan ayaa laga ciyaaray horyaalka dalka ingiriiska iyadoo kooxda arsenal fursad ay hoggaanka ku dheeraysan karaysay ay iska beerdaraysay kadib markii kulan xiise badan agigada anfield kula ciyaartay naadiga liverpool oo markaasi labada kooxood ay ku kala dhambaatay ciyaarta saddex gool iyo saddex gool kulankaasi oo ahaa mid xiise badan ayaa naadiga liverpool ku horumartay gool daqiiqadii tobanaad waxaana u saxiixay ciyaartooyga fermino iyadoo uu u bareejiyey kooxda arsenal daqiiqadii afariy tobanaad aaron ram shan daqiiqo kadib raajadaasi waxaa goolka kale ee naadiga liverpool u dheliyay roberto fermino oo mar kale laba gool iyo gool ka dhigay ciyaarta hase yeeshee lix daqiiqo kadib ayaa waxaa berberiyey oliver jiru laba gool iyo laba gool ayaa lagu kala nastay qaybtii hore isku soo laabashadii dambe ayaa naadiga kubadda cagta arsenal waxa ay heshay fursad kale waxaana shan iyo konton daqiiqo markii ay maraysay ciyaarta oliver jiru uu u dheliyey gool kale naadiga kubadda cagta arsenal hase yeeshee ciyaartu markii ay dhammaan rabto oo daqiiqadii sagaashanaad lagu guda jiro ayaa joe allan waxa uu u dheliyey nadiga liverpool goolkii bareejada oo diidana in gagadooda anfield ay guuldaro kala kulanto nadiga arsenal arsenal sidaa daraaddeed waxa ay iska beerdaraysay fursad ay hoggaanka kusii dheeraysan karaysay maadaama kooxda lester city ay soo badisay oo tottenham hotspur oo egegada white hart lane marti ugu ahayd ay kaga soo adkaatay gooli waxba goolka qura ee nadiga lester city ku guulaysatay waxaa u dheliyey robert hooth daqiiqadii siddeetan iyo saddexaad naadiga chelsea ayaa gegadeeda stamford bridge waxa ay taako kala kulantay naadiga west bromwich albion kadib markii labada kooxood kulanka xiiso badan uu dhex maray oo ka tirsan horyaalka dalka ingiriiska ee premier league inkastoo daqiiqadii labaatanaad naadiga chelsea ay gool ku hormartay oo cesar asbilqueta uu u dheliyey ayaa waxaa berberiyey craig gardner daqiiqadii saddexii soddonaad west bromwich albion ayaa waxa ay iska dhalisay gool oo uu iska dheliyey mid ka mid a ciyaartooydooda hase yeeshee daqiiqadii lix iyo siddeetanaad afar daqiiq ka hor intaysan ciyaartu dhammaanin waxaa naadiga kubadda cagta west bromwich albion u dheliyey goolka bareejada james macklin kulmadii kale ee la ciyaaray waxaa ka mid ah naadiga manchester city ayaa sidoo kale waxa ay ku guuldaraysatay inay badiso kadib markii gegada etihad stadium ay kula kulantay naadiga everton oo labada kooxood ay ku kala baxeen barbardhac goola la-aana southampton ayaa laba gool iyo waxba kaga adkatay naadiga watford stark city ayaa saddex gool iyo gool dusha u saarisay naadiga norwich city swansea city ayaa waxa ay guuldaro xanuun badan kala kulantay sunderland oo afar gool iyo laba gool kala kulantay waxaana horyaalka hogaaminaya naadiga arsenal oo saddex iyo afartan dhibcood iska leh kow iyo labaatan kulan oo ciyaartay leicester city ayaa sidaas si la mid ah waxay leedahay saddex iyo afartan dhibcood kow iyo labaatan kulan oo ciyaartay manchester city city ayaa iska leh afartan dhibcood tottenham hotspur soddon iyo lix dhibc ayay iska leedahay west ham united ayaa leh shan iyo soddon dhibcood nadiga manchester united oo shalay bareejo gashayna waxay leedahay soddon iyo afar dhibcood dhinaca iyo spain haddii ayna egnana waxaa la ciyaaray kooba dalare ama koobka kingcab oo kooxaha toddobaadkii hore kulmey ayaa lugtoodii labaad ciyaaray naadiga celta vigo ayaa waxa ay laba gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga kedis iyadoo lugtii horena saddex gool iyo waxba kaga soo adkaatay taasoo ka dhigaysa in kedis ay ka harto wareega xiga ee kooba dalarey halka celta vigan ay soo baxdo naadiga barcelona ayaa waxa ay laba gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga isbanyol labada gool waxaa u dhaliyey muniir el xadaadi taasoo ka dhigaysa in labada lug marka laisku daro naadiga barcelona ay ku badisay lix gool iyo waxba naadiga las balmas ayaa usoo baxday wareega xiga kadib markii saddex gool iyo laba ay kaga adkaatay naadiga eber taasoo ka dhigaysa in labada lugood marka laisku daro saddex iyo saddex ay ku dhammaato hase yeeshee dhinaca goolasha farqiga naadiga las balmas ay kusoo baxday dhinaca iyo dalka talyaaniga haddii aynu eegnana naadiga kubadda cagta ac milan ayaa naadiga karbi la ciyaartay kulan ka tirsan kooba italy waxaana laba gooli gool ku adkaatay naadiga kubadda cagta ee ac milan daqiiqadii afar iyo tobanaad markii ay ciyaartu maraysay ee carlos baka wuxuu u dhaliyay naadiga ac milan goolkii koowaad waxaa u labeeyey daqiiqadii sideed labaatanaad ciyaartooyga niyang halkii daqiiqadii kontonaadna uu goolka keliya ee madiga ee naadiga kubadda cagta ee karbi la timid uu u dhaliyey mateo dhegaystayaal xubintii cayaarahana waa naga intaa
gebagabadii idaacaddeen joognaa aad iyo aad oo waqtigu sii siqayaa oo jeeda waxaan arkay adoo kaydka gacmaa gelinaya heesta aynu dhegeystayaasha barnaamijkeena ugu soo xidhi lahayn
waa kolleyba ma xasuusta heestan inaad hore u maqashay iyo inaad soo gaarta xilligii la qaadayay waxaa la yidhi haadka samada duuliya diinkuba u siman calaf midur ilaahay uu deeq siinaayo durba heli oga marka heestani xigmad baa ku dhan oo dhegeystayaasha dhagahooda soo gaaraysa waan heestaan dabcan kusoo gabagabaynayno barnaamijka dhalinyarada maanta tan iyo intayn idaacadda xigta ka kulmayno waa ismaaciil xuseen farjar iyo caashe cuud oo idin leh kulanti dambeeya oo xiise leh
labado isdardaray dadka dhibi oga labado isdardaray dadka dhibi oga labado isdardaray dadka dhibi oga labado isdardaray dadka dhibi oga risiqeebba kuu diiday kaa durugsanaa nimuu duunya siinaayo riiqii u dhowaa risiqeebba kuu diiday kaa durugsanaa nimuu duunya siinaayo riiqii u dhowaa taa waxaa daliilu ah haadka samaada duuliyo diinkubaa u siman calaa taa waxaa daliilu ah haadka samaada duuliyo diinkubaa u siman calaa midna caysha daayacan aanu daal suu marin lama helu dalida dalida midna caysha daayacan aanu daal suu marin lama helu dalida dalida siday diintu nagu tidhi eexanaha dhaafti adkaa darajadu helay
This program has come to you from the Voice of America, Washington.